waxaa galabta magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya lagu weeraray laba xildhibaan oo kale ah yuusuf maxamed dirir iyo cabdalla boos axmed oo ka tirsan xildhibaanada dowladda soomaaliya yuusuf maxamed dirir ayaa u geeriyooday dhaawac ka soo gaadhay weerarkaasi loo geystay galabta weerarkii galabta dabley hubaysan ay ku qaadeen gaari ay la socdeen iyagoo maraya waddada aadka ugu mashquulka badan ee maka al mukarama ee magaalada muqdisho ayaa waxaa la sheegay in lagu horgooyey gaari islamarkaana rasaas dabada loo qabtay waxaana dhaawacaasi u geeriyooday allaha u naxariistay xildhibaan yuusuf maxamed dirir weerarkan ayaa waxaa ka badbaaday xildhibaan cabdalla boos axmed waxaase dhaawac darani ka soo gaaray darawalkii gaariga waday allaha u naxariistay xildhibaanka dhintay ayaa ku geeriyooday dhaawac halisa oo soo gaadhay